إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax khasaare dhaligay ka fuliyey magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay burburka soomaaliya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay howlgale ka fuliyey gobollada bakool iyo hiiraan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho dagaal ayaa deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulkaas iyo kooxo hubaysan dagaallo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa ka socda duleedka magaalada adis ababa khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ku dhex deegaanka yaqbari weyn ee gobolka shabeellaha hoose kanaalka wararka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday saldhigii ciidamada maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ayaa cabasho ka ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax khasaare dhaliyey ka fuliyey magaalada muqdisho guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta qarax ka fuliyeen xaafadda cali geedi ee ka tirsan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho kaasoo lala egtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo uu ku jiro sarkaal kaasoo lagu magacaabo gaashaanlaganiyo cagadahab oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qaybta toddobaad waxaana gaaray dhaawac culus wixii kasoo kordha qaraxaasi wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay burburka soomaaliya xildhibaankan oo u warramay warbaahinta laguna magacaabo kuluc oo ka tirsan baarlamaanka maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisuba ay ka shaqaynayaan kala qoqobka dadka ayna sabab u yihiin burburka waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya runtii waxaa wax laga naxa ah oo yaab la ah dal dadkii difaaci lahaa oo iyagu maaragtay ilaalin lahaa midnimadiisa inay iyagu ka shaqaynayaan in dalka uu kala tago horta iyagii arrintaas waxay ku tahay wax maaragtay cawaaqib xumo ah oo aan maaragtay rajo xumo ah waddanka gelinaysa ceeb bay ku tahay horta furfurka soomaaliya waxaa sabab u ah tiimka xasan sheekh xasan sheekhna waxaa iskaga khaldan dagaalka siyaasadeed iyo qabaa'ilka iyo waxa uu ka shaqaynayo iyo dalkii dhammaa oo madaxda ka yahay ayaa horta xasan iskaga khasmay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada bakool iyo hiiraan warkan iyo war kale oo ku saabsan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho wararkaasi waxaa inoo haya hashim faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda xabashida ethoobiya kasoo gaaray weerar madaafiic ah oo habeen hore lagula garaacay garoonka magaalada baydhabo ee gobolka baay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore ku garaacay madaafiic ciidamada xabashida ethoobiya ee saldhigga ku leh garoonka magaalada baydhabo waxaana gadaal ka soo baxay khasaaraha ka soo gaaray ciidamada xabashida ethoobiya weerarka madaafiicda ah ee ku habtay saldhiggooda saddex askari oo etoobiyaan ah ayaa ku naf waayey weerarka madaafiicda ah halkaas sidoo kalena askari kale oo etoobiyaan ah oo ku dhaawacmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollada banaadir hiiraan iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saaraayeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa si gaara kaga dhacay iskooska xoosha ee degmada dharkeenley waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ee uu qarax u haleelay askartii saareed oo si gaara uga tirsan kuwa loogu yeero niso ayaana u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku burburiyey guri sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ah oo ka deganaa magaalada beledweyne sarkaalkan gurigiisa qaraxa lagu burburiyey ayaa lagu magacaabaa ibraahim deefow dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar toosa ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid dagaal ayaa deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulkaas iyo kooxo hubaysan cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa iskahorimaad ka dhacay degmada qandala iyo deegaanka xaabo oo ka mid ah deegaanada xeebaha ee gobolka bari kaasoo u dhexeeyey ciidamada maamulka la baxay puntland iyo kooxo hubaysan iskahorimaadka ayaa yimid kadib markii ay ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland weerar ku qaadeen doon ay wateen dadka luumaysato ah oo ku sugneed xeebaha degmada taasoo ay ugu dambeyn gacanta ku dhigeen intaasi kadib kooxaha hubaysan oo ka caraysan doonta laga qaatay ayaa waxa ay iyaguna deegaanka xaawo ee gobolka bari ku qabsadeen doon kale waxaana la soo warinayaa in weli deegaanadaasi ay xiisado ka taagan yihiin tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ka taagneed xiisado colaadeed kuwaasoo u dhexeeya maamulka halka kuwo qaarna lagu eedeynayo inay ka dambeyso dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacday israsaaseyn dhelisay khasaaro dhimasho israsaaseynta ayaa u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaano b s f iyo ciidamada badda ee maamulkaasi dagaalo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa ka socda duleedka magaalada adis ababa warkaasi zakariyo cumar ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya gaar ahaan duleedka magaalada caasimadda ah ee adis ababa ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi uu ka socdo dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo jabhadda mucaaradka ee hubaysan ee faano dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii nidaamka abiy axmed uu ciidamo dheeraad ah u diray furmaha hore ee isku hor fadhiyaan ciidamada jabhadda mucaaradka faano iyo askarta dowladda itoobiya jabhadda mucaaradka faano ee dagaalka uu kala dhexeeyo dowladda itoobiya ayaa waxaa waayihii ugu dambeeyey ay ku sii siqayeen askarteeda deegaano kaabiga ku haya magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa sheegay in ciidamadan dheeraadka ah ay u direen furmaha hore ay isku hor fadhiyaan jabhadda mucaaradka ee faano iyo ciidamada itoobiya ujeeddadoodu ay tahay sidii ay u difaaci lahaayeen jiritaanka maamulka abiy axmed oo dareemay walaac ku aadan isfidinta ay sameynayaan jabhadda mucaaradka ee faano dagaaladan sokeeye ee muddada dheer ka holcaya gudaha dalka itoobiya islamarkaana u dhexeeya jabhadda mucaaradka ee faano iyo ciidamada dowladda itoobiya ayaa waxa ay saameyn adag ku reebeen isu socodka qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi maamulka abiy axmed ayaa kordhiyey ciidamada itoobiya ee ilaalinaya magaalada caasimadda ah ee adis ababa oo dhanka kalena ah xarunta midowda afrika iyadoo ka cabsi qabta in weerarada soo xoogaysanaya ee jabhadda mucaaradka ee faano ay soo gaaraan gudaha magaalada caasimadda ah ee adis ababa iyadoo dagaaladan sokeeye ee ka socda dalka itoobiya muddada dheer marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayaan kuwaas oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ay isgaarsiiyeen iyadoona ilaa iyo hadda aysan muuqan wax rajo ku aadan inay istaagaan dagaaladani khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ku dhex maray deegaanka yaqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkaasi mubaarak cumar ayaa soo jeedinaya maalintii shalay dagaalo culus ayaa waxaa mar kale ay ka dhaceen deegaanka yaaqbari weyne ee gobolka shabeellada hoose kuwaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho dhaawac dagaaladan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyagoona ku dagaalamay gudaha deegaanka yaaqbari weyne dagaalkan ayaa yimid kadib markii shalay oo jimco ahayd ay weerar soo qaadeen ciidamada taabacsan maamulka koonfur galbeed dagaaladan ka dhacay deegaanka yaaq bariweyn ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashoya dhaawaca labada dhinac dagaalamay ayaa iska dilay toban qof halka ay iska dhaawaceen labaatan kale dagaaladan ayaa waxaa horboodayay qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalk ee deegaan doorashadooda tahay deegaanka yaaq bariweyne waxaa lasoo warinaya in weli xiisada ay ka taagan tahay deegaanka taas oo u dhexaysa dhinacyada dagaalamay marar badan askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee sheeha taawacsan ayaa sidaan oo kale ugu dagaalamay meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kanaalka wararka alkataib al akhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka boole xaaji ee duleedka magaalada kismaayo warbixinta muuqaalkaasi maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya
kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey filim cusub oo xiiso badan kaas oo soo bandhigaya weerar dharaarcad ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka buulaxaaji ee dhacabduleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka isku magacaaba jubbaland qaybaha hore ee isdaarka waxaad ku arkaysaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta noocyadeeda kala duwan oo wadda kaga qaadaya askarta maamulka jubbaland iyagoo khabar moog ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka hawdka ku baacsanaya askar fara ku tiris ah oo ka badbaaday dagaalka kuwaasoo afka saaray magaalada kismaayo oo ah halkii ay horey uga yimaadeen kaamirada alkataib ayaa soo qabanaysa ciidamo ay nafta ku daba yar tahay oo ay dhaawactirayaan askarta militariga al-shabaab mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay saldhigah iyo wixii agab ahaa ee yiilay iyadoona intaa kadib ay miino ku xidhayaan saldhigah oo gebi ahaanba dhulka ay la sameeyaan qaybaha dambe filimka uu baahiyey janalka wararka ee alkataib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigayaa hub iyo saanado militari oo ay goobta dagaalka uga carareen ciidamada jubbaland waxaana ka mid a hubka ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ak rasaas iyo qoriga garbaha laga tuuro ee lagu magacaabo r b g
ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا
bulshada ku dhaqan diigaan hoostaga degmada aadan yabaal ayaa cabasho ka ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka warkaani waxaa ka waramaya farxaan cali dadkan oo ku dhaqan deegaanka booscaduur oo hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin sanay cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka waxa ay ku eedeeyeen inuu faragelin ku hayo arrimaha deegaanka isagoo shaqooyinkii dadka qabanayeen uu u keensaday dad uu isaga wato taasna ay dhibaato ku qabaan waa kuwan qaar ka mida bulshada ku nool halkaasi oo cabasho ka ah warka sidaas loo soo gudbiye uu naga yahay isaga midaan nahay cabashadaa intaasaan ka qabnaa shaqada maanta noo timid oo magaca boos aduur ku timid waxaa yaroo na soo gaaray in wax ku jiraan waxaa ku jira in laga saaraan rabnaa waxaan hadda oo ku helnay macnaha mataqaana sani cabdilagaabti noo saxiixay odayaasha dhaqanka ganacsatadooda amba warmaarkooda amba dumarkooda amba marawdiinkoodana amba guddoomiya amba nabadonkoodana wax kaga aysan jirin waxaa waaye sida qeerta u sheeg dadka warramaaya ma ahan dad ilmo ma ahan dad mooryaana ma ahan dad hawda wada dadka warramaa waa dad macallimiina waa dad odayaala dalka soo dhaqi jiray dadka soo dhaqi jiray dadka diriska la hadli jira la macaamuli jira waay haddii kaana la dhoherki inuu kayna dhowro kayna dhowro ee koora fushida waa diidnay waxaan diidnay in dad deegaankan laadala diidnay dadan deegaankan dad ila keena ee hurkiisa laga tus waa diidnay ma ogolin
shabeellada dhexe iyo guud ahaan goobaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku daaban shisheeyaha ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin ay bulshada ku dhaqan halkaasi ku muujinayaan inay dhibaato ku qabaan maamulkaasi sanay cabdulle ayaa horey ugu dhaawacmay weerar qarax ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku yaala deegaanka biyicad ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayagoona sheegay inay ku dhaawaceen askar kale warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa